xildhibaankan oo lagu magacaabo cali cabdulaahi islamarkaana ka mid ah xildhibaanada ku go'doonsan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in dhibaatooyin uu kala kulmay maamulkaasi waxa uu tilmaamay in xilka laga qaaday sidoo kalena isagoo doonayay inuu ka duula garoonka kismaayo gacanta lagu dhigay isaga iyo xildhibaano kale aniga waxaa la yidhaahdaa xildhibaan cali cabdulaahi cali mahad waxaan dhahay xildhibaanadii laba kun iyo toddobaaiyo tobankii lasoo doortay ee haddana odagaan u bedelay xaalada jubbaland hadda aniga kismaayaan joogaa wallaahi ani waxaan dhahay nin oo dhib tirsanayo kana tirsanaya maamulka meesha ka jira waxaan dhahay xildhibaan oo xilkiisii lagu qaaday raba oo raba in xaafadiisa aado reer baax uu degan yahay dalka kenya ayaa ii degan maalmo maalmaha ka midaan baxay eraboorkaan tegey bood basaan watay waxaan tegey xamar inaan soo maro eraboorkaa laga soo qabtay waxaa lii keenay meel fiaad niman kalena waa liiga keenay oo xildhibaano kale ah iyo nin oday kale asna guddoomiye ahaa
waxa uu sheegay in handadaad loo geystay islamarkaana lagu wargeliyey inuusan ka bixi karin magaalada kismaayo halkaasna loogu haysto si afduub ahaan ah haddii uu dhulka mari lahaana uu ka baqanayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu yidhi waraysa bixi marka meesha xoogaa lagu handaday cabarna lagu haayey adi goordama galabkaa liisoo sii daayey marka waxaa lagu wargeliyay inaan ka bixi karin magaalada oona dhan u dhaafi karin ma garata waan ka ragta dugnaan karaa laakiin inaan afduub ku joogo magaaladii oo magaalada dhan ugu bixi karin waad og tahay oo nin xasaanad leh oo xildhibaan ah inuu waddo mari karin oo nimankii jidka joogay ay cafinayna madax ka gooynayaan erborkana laga soo xayiray xabsi ah eerkiisa aadi karin xorriyad aan haysanin oo meeshaan ku dulmanahay ma garata haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo xildhibaano taabacsan maamulka axmed madoobe lagu xiro magaalada kismaayo